Dowladda Turkiga ayaa martigelinaysa kulan dhex maraya dowladda federaalka ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Itoobiya kaasoo looga arinsanayo sidii Addis Ababa loo siin lahaa badda Soomaaliya oo ay boqolaal sano higsanaysay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay Ankara martigelinayso wadahadallo xagga farsamada ah oo dhex maraya Itoobiya iyo dowladda federaalka kuwaasoo lagu wada inay kasoo baxaan heshiis buuxa oo Itoobiya ku qaadanayso badda Soomaaliya shirkan oo wadaxaajoodyadii bishii Diseembar ee sanadkii hore dhex maray Itoobiya iyo dowladda federaalka oo u bedelaya heshiis rasmi ah ayaa waxaa Itoobiya ku matalaya wasiirkeeda arrimaha dibadda Gideon Timotheos halka dowladda federaalkana uu ku matalayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Cali Balcad madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo horay u dhexdhexaadiyay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona ay ka heshiiyeen madmadowgii soo kala dhex galay markii uu Abiy Ahmed la saxiixday Muuse Bixi is-afgaradkii MOU-ga arrinta la yaabka leh waxay tahay in dowladda federaalka ee horay u sheegaysay inay Itoobiya la kulmi dooneen inta ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay maamulka la baxay Somaliland laakiin waxaa Addis Ababa loo saxiixay badda Soomaaliya iyadoo aan ka tanaasulin heshiiskaas sidoo kalena sheegin inay ixtiraamayso madax bannaanida Soomaaliya iyadoo qayb ka ah qabsashada badda Soomaaliya ayay haddana dhawaan ciidamada Itoobiya ee loo diyaariyey qabsashada badda Soomaaliya waxay dhoolatus militari ku soo bandhigeen tarbiyadiyada waaweyn ee ku yaala dalka Itoobiya waxaana kulamada Ankara ka socda laga yaabaa inay ka soo baxaan in Itoobiya la siiyo badda Soomaaliya aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa horay uga digay arrintan iyagoo tilmaamay inay Itoobiya doonaynin marinbiyood ganacsi balse waxay doonayso tahay qabsashada badda Soomaaliya sidaaba ay horay u cadeeyeen madaxdeeda waxaana ummadda Soomaaliya hortaalla in ogolaan badooda la qaadanayo isla markaana ay iska difaacaan xabashida